walaal sarkaalkani wuxuu ka tirsanaa hay-adda c i eda ee qaabilsan sirdoonka arrimaha dibadda oo macnaha dalka dibaddiisa wixii sirdoon oo qaabilsan oo ku saabsan ayay qaabilsan yihiin sarkaalkani waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa qeyb kasii mid ah hay-addaas oo qaabilsan howlgallada milatariga uuna ku dhintay dalka soomaaliya marka ma cadda in lasoo weeraray iyo in howlgal uu qeyb ka ahaa oo ku dhintay waa tahay goor uu dhintay ma sheegeen marka iyo siduu u dhintay waxaabad sheegtaba inaan ilaa hadda la xaqiijin laakiin goorta uu dhintayo gobolku ku dhintay xataa
ma cadda magaciisa iyo goorta uu dhintay dabcan waa un wax toddobaadka gudihiisa ah laakiin halka uu ku dhintay oo cayimanna lama sheegin marxaladda keentay inuu dhintana lama caddaynin weli
waa ta inay weerar tahay in kale micnaha ha in isaga lasoo weeraray iyo in asagoo weerara uu ku dhintay howlgaluu ku dhex jiray midna lama kala caddayn ilaa haatan waa hagaag marka wuxuu ahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda dambibaarista maraykanka ee c i eda ma la sheegay gaar ahaan soomaaliya wuxuu u joogay
runtii wuxuu ka tirsan yahay ciidan ilaa iyo toddoba boqol gaaraya oo gudaha soomaaliya ku sugan oo magaalooyin kala duwan jooga magaalada muqdisho balidogle kismaayo meelo badan oo soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidankaas qayb ka miduhu ahaa dabcan ciidankaas waxay u joogaan inay tababaro siiyaan ciidamada soomaaliyeed inay ciidamada amsom tababaro siiyaan inay dabcan xogta iyo halista ka iman karta shabaab isha ku hayaan ciidankaas ayuu ka mid ahaa sidaas ayuuna dalka soomaaliya ku tegay kuna joogay waa gartay bal marka waxaad iga warantaa arrintan waxay imaanaysaa xilli maalmahan gudahooda laga hadlayay in dowladda maraykanka ee dhinaca kaleeto madaxweyne donald trump madaxweynaha hadda xafiiska joogo muddada hadda biliyo xoogaa ay u dhiman tahay talada waddankan in asagana uu ka hadlay in ciidamada maraykanka ee soomaaliya kala soo baxayaan dowladdiisa kala soo baxayso marka arrintan ma soo dadejin kartaa mowqifkaas
dabcan kolley madaxweyne madaxweyne trump ilaa iyo intuu xilka yimid wuxuu ku shaqaynayay siyaasad la yidhaahdo america first ama america horeysa oo dagaaladan uu ku sheego inaysan lama huraan ahayn oo dhan inuu kasoo laalaabta ayuu isku dayayey dalalka uu haatan doonayay inuu ciidamada kala soo baxana soomaaliya ayaa ka mid ahayd inta aanu xilka ka teginna inuu kala bixi doono ayay u badan tahay laakiin taasi kama dhigna in maraykanku howlgalladiisii iyo daroniskii iyo wixii ay samayn jireen ay joogsanayaan sababtoo ah ciidamada maraykanku weli waxay ku sugnaanayaan dalalka dariska ah ee jibuuti iyo kenya waxay kaloo ku sugnaan doonaan badweynta soomaaliya oo ciidamo ilaa iyo afartan dal ka socda ay ku sugan yihiin marka weli howlgalladii way jiraan halista shabaabna dabcan inay sii korortay ma ahana ma yaraanin waayo waxaanu xasuusanaa inay ahayd sanadkii dhowaa in dagaalyahano shabaab ah oo tababaranaya inay duulimaadka iyo waxaa bartaan doonaya laga soo qabtay dal asia ah marka waxyaabahaas marka la isku dardaro dabcan maraykanku kama soo faraxalan karo arrinta soomaaliya oo haatanna madaxweyne trump uu geysan karaa tillaabooyin ah inuu ciidanka qaar kala soo baxo laakiin hawsha inteeda badan waxay u taallaa madaxweynaha imanaya ee january xilka qabanaya jo biden